بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا إن شاء الله waxaan halkan ka bilaabanaynaa kitaabka la yiraahdo almuqadimaة alxadramiya fi fiqhi الsaadaة الshaaficiya kitaabka la yiraahdo almuqadima alxadramiya ama la yiraahdo masaa'il tacliimna waa la yiraahdaa kitaabkaasaynu halkan ka bilaabanayna insha allahu tacaala waana kitaabkii lixaad silsiladii kutubta fiqhi shaafici aynu soo qaadanaynay kitaabkii lixaad weeyaan waxaynu marka koowaad sadaryar ka qaadanaynaa tarjamada mu-alifka kitaabka qoray kitaabka waxaa kaloo la yiraahdaa mukhtasar baafadle baafadle alxadrami waa ninkii weynaa faqiihii weynaa shaaficiga ahaa oo la dhihi jiray magaciisa cabdullaahi bin cabdiraxmaan bin abibakr baafadl alxadramiy xadramowt baa loo nisbeynayaa xadramigaa sidaa weeyaan sheekhaasi wuxuu ahaa culimada waaweyn ee fuqahadaabuu ka mid ahaa waxaa la dhalay siddeed boqol iyo konton markay hijiradu ahayd wuxuuna dhintay sagaal boqol toban iyo sideeddii meelo badan buu cilmiga rixlo ugu galay magaalooyin badanoo cadan ay ka mid tahay buu aaday culimo badan buu cilmiga ka bartay wuxuu ahaa ka mid ahaa tilmaamihiis inuu ahaa nin zaahid ah oo waric ah oo caabid ah oo caalim ah isna deeqsi ah oo sadaqo badan cilmiga barashadiisana ku sabrid badan wanaagga mid aada u amro ahaa xumahana reeba boqoradaa ka haybeysan jiray iyo dadka kaleba waqtigiisa waa ilaashan jiray laa yuraa ilaa fi tadriisi cilmin aw mudaalacati kitaabin aw ishtiqaalin bicibaadatin wa dikrin lama arki jirin baa layidhi ilaa inuu mashquul ku yahay cilmi inuu daraaseynayo ama kitaab daalacanayo ama cibaado ku mashquulsan yahay ama dikri iyo xus ilaahay inuu ku jiro mooyaane kutub badan buu qoray waxaa ka mid a kutubta uu qoray kitaabkan almuqadama ama almuqadimatu alxadramiya oo fiqiga shaaficiga ah kutub kalena waa qoray waxaa ka mid a mukhtasaru sagiirka sheikhi lahaa weye ama mukhtasaru ladiif labadaba waa la yihahdaa fima laa budda likuli muslimin min macrifati fi lcibaadaati calaa madhab alimaam shaafici isaga ayaa qoray kitaabkaas mukhtasar baa isna la yidhaahdaa intaa haddaan uga tagno sheikha tarjamadiis weliba waxaa la tilmaamay markii hore sheikhu wuxuu arkay meel dadka taxfiidka qur-aanka lagu xafidi jiray markay ardada qur-aanka xafidaan ayaa waxaa la xafidsiin jiray kitaabkii imaamu shiraazi ayaa la xafidsiin jiray dayib tambiihi markaasaa wuxuu isyiri mukhtasar u samee mukhtasar buu qora marka ama labada mukhtasar baa markaasoo qora marka mukhtasarkaas yar ee mukhtasaru sagiirka ama mukhtasaru ladiifka waxaa laga soo gaabiyey baa la yiri kitaabkan hadda aan bilaabanayno oo mukhtasarulkabiir baa isna la dhahay muqadamatu alxadramiyada ah ayaa laga soo gaabiyey mukhtasarkan muqadamatu alxadramiyadan ah culimmada qaarkood waxay tilmaamayaan inuu sheikhu ka soo gaabiyey kitaabka la yiraahdo minhaaju daalibiin minhaajka inuu kasoo qaatay oo kasoo gaabiyey marka labada mukhtasarba waxa waa laba kitaab oo fawaa'id badan laakiin midkan muqadamat alxadaramiya baa sii fawaa'id badan siina shuhro iyo caannimo badan siina cilmi badan kana weyn midka kale ayb labada mukhtasar marka labadaba sheikha iska leh cabdullah bin cabdiraxmaan baa fadle alxadrami alxadramiy ayaa iska leh sheikha muqadimada leh marka baa fadle markii uu kitaabka qoray inta cibaadada ah ayuu ku joojiyey oo uu qora intaasuu ku gebagabeeyey ibnu xajar alhaytami baa sharxay sharxiisa meesha u dambeysaa wuxuu ku sheega wa samictu can bacdi alasdiqaa'i fi llaahi dadkan ilaahay dartii saaxiibada u nahay qaarkood baan ka maqlay buu yidhi shiikha muqadimada qoray in niyadiisu ahayd inuu doonayay inuu mukhtasarkan kaamil yeelo oo rubuucyada kalena uu ku daro beeca iyo nikaaxa iyo inuu ku daro laakiin markuu halkan soo gaaray dhimashadii baa soo haleeshay sidaasuu ku dhintay saasuu kitaabka ku gebagabeeyey la yidhaahdo manhajulqawiimka waxaase la tilmaamay oo culimmada shaaficiyada qaarkood tilmaameen kitaabka shiikhu markuu cibaado qoray mar dambe ayuu misna wuxuu qoray matni labaad ayuu qora matnigaas beecuu ka bilaabay ilaa hibada ayuu qoray baabulhiba dabeedna intii hore cibaadada ahayd ilaa intaa dambeo beeca ibnu xajar alhaytami wuu sharxay ibnulxajar alhaytami baa markaa hibada intuu ka bilaabay faraa'ilka ku joojiyey oo aan faraa'ilka qorin markii faraa'il la gaarayba halkaa kaga haray markaasuu matnigiisii ibnu xajarku intuu matniga u qoray matni ahaana u qoray sharax ahaana ugu dara kitaabkiisu wuxuu ku caanbaxay inuu intaa cibaadadaah uu u qoran yahay laakiin dabacaadka qaar baa hadda intii kalena soo haleeshiiya kitaabku kitaabkaa weeyaan ayb kitaabkan culimo badan baa sharxay minhaaj alqawiim ama almanhaj alqawiim oo sharxu masaa'il tacliim ibnu xajar alhaytami baa ku sharxay sharaxa ibnu xajarka waxaa la saaray saddex xaashiyood xawaashi saddex ah oo hal shiikha leeyahay moxamed binu suleymaan alkurdi ayaa iska leh xaashiyada koowaad waxaa la yihahdaa alxaashiyat alkubraa oo waa midda ugu weyn oo almawaahib laduniya baa la yihahdaa calaa sharxi almuqadima alxadramiya xaashiyada labaadna waxaa la yihahda alxaashiyat alwusda oo alqowl alfaslu baa la yihahdaa calaa sharxi muqadimati alfaqiih cabdillaah baafadl xaashiyada saddexaadna alxaashiyatu suqra baa la yihaahdaayo alxawaashi almadaniya midda la yihahdo wey waxaa kaloo kitaabka sharxay sheikh muxamed waxaan leeyahay sheikh saciid bin muxamed wuxuuna qoray kitaabkan la yihahdo bushra alkariimka shiikha iska shiikha leh kaa weeyaan waxaa kaloo xaashi kale ah kitaab la yiraahdo muhibatu dilfadli calaa sharxi alcalaamati ibni xajar oo muqadimata muqadimada baawfadlaha ayaa xaashiyadaas saaranta magac kalena waa la yihahdaa kitaabkaasoo waxaa la yihahda almanhal alcamiim bixaashiyati almanhaj alqawiim waxaa iska leh asheekh moxamed maxfuud bin cabdillaah aturmusi ama termasi ayaa iska leh xaashiye kale waxaa iska leh asheekh cabdullah bin suleymaan aljarhazi azabidi isaguna kitaab aada u faa-iido badan weeye marka waa kitaab aada iyo aada loogu khidmeeyey culimo badan ay sharxeen culimo badan xawaashi ay saareen kuwo kale tacliiqaad iyo taxqiiqaad ay saareen kitaab aada u faa-iido badan weeye ibnu xajarku wuxuu tilmaamayaa in kitaabkan qabuul ilaahay siiyey subxaana wa tacaala qof kastoo daalibulcilmi ah inta badan in gurigiisa laga helayo maktabadaha islaamka laga helayo dadka dulaabulcilmiga iyo ahlucilmiga kutubtooda dhexdooda uu ku jiro ay kaydsadaan oo kitaab muhiima inuu u yahay kitaabkan marka shuraaxdiisa kitaabkan ka mid oo almanhaj ulqawiim la yihahdo oo ibnu xajar uu qoray ardadii iyo xertii ibnu xajar alhaytami qeyb ka mida waxay yidhaahdeen qalla an taraa daaliban leysa cindahu minhu nuskha waxaa iska yar inaa aragti qof daalibu cilmiya oo aan nuskho ka haysan kitaabkan la yidhaahdo almanhaj ulqawiim oo muqadamat alxadramiyada ee lagu sharxay sidaa ayay yidhaahdeen haddana waxaan in yar ka tilmaamaynaa tarjamada alimaam ashaafici radia allaahu canhu tacaala imaamu shaafici waxaa la dhihi jira abu cabdillaahi muxamed binu idriis ashaafici ibnu cami rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam abtiriska markii la sii wado nebiga ilmo adeer bay ahaayeen oo waxay ku kulmayeen cabdumanaaf cabdimanaafna waa jaddu jaddi nabiyi sala allahu alay slm nebiga awowgiis awowgiis kale weeyaan imaamu shaafici waxaa lagu dhagalay magaalada ghaza la yidhaahdo oo dhulka falastiin ku taal boqol iyo konton hijiradu markay ahayd laba sano isagoo jiraa maka la geeyey halkaasoo ku barbaaray markoo wax kala gartay oo tamyiis yeeshayna ilaahay wuxuu siiyey xifdi iyo maskax iyo fahan qur-aanku xafiday toddoba sano isagoo jira muwada imaamu maalig ayuu sagaal hameen ku xafiday baa layidhi isagoo toban sano jira fatwada cilmiga inuu ka jawaabi karaa loo ogolaaday isagoo shan iyo toban sano jira agoonnimo ku barbaaro hooyadiis baa soo barbaarisay nolol weliba ciriiriya ayib sidaa marka uu ahaa culimo waaweyn buu helay muslim binu khaalid baa ka mid ahaa azanji oo maka muftigeeda ahaa iyo aimo kale kabacdi madiinow tegey saddex iyo toban sano isagoo jira imaamu maalig ayuu halkaas cilmi ka bartay imaamu maaligna aad buu u karaameeyey o usoo dhoweeyey ardaygiisa imaamu shaafici culimadii madiine buu laasimo cilmi ka bartay imaamu maalik kow ka yahay intuusan madiine ka soo teginna halkaa gabar buu ku guursaday gabadhaas oo u dhashay muxamed wiil la dhihi jiray iyo zaynaba ayib ciraaq buu tegay markii dambe wuxuu halkaas kula kulmay muxamed bin lxasan saaxiib abi xaniifa iyo culimo kaloo waaweyn shiikhii la dhihi jira cabdiraxmaan bin mahdi oo imaamu ahlilxadiid ahaa wakhtigiisii ayaa imaamu shaafici ka codsaday inuu kitaab qoro usuululfiqhi ah wuxuuna qoray kitaabka la yidhaahdo alrisaala oo lagu tilmaamay inuu yahay awalu musanafin fi hada alcilmi kitaabkii u horeeyo laga qoray usuul fiqiga inuu yahay deedna dad badan buu cilmiga bara dad badan baa madaahibtoodii ka noqday markay imaamu shaafici arkeen oo fiqigii iyo adiladii oo isku saaray oo isku waafajiyey imaamu shaafici istinbaadka madhabkiisa qur-aanka iyo xadiidka ayuu axkaamta ka soo qaatay ayib masaa'il badan oo fiqiya wuxuu ahaa imaamu shaafici imaam laga yaabay cilmigiisa iyo dadaalkiisa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay caalimu quraysh oo dhulka ka buuxiyey cilmiga ayb musanafaad badan buu leeyahay oo qoray sida kitaabka al um masr buu ku qora alxuja waa marka la leeyahay jadiid waa kitaabka asalka u ah wey masr buu imaamu shaafici ku dhintay isagoo afar iyo konton sano jira laba boqol iyo afar markii hijiradu ahayd hadallo badanoo xikmada laga soo raray waxaa ka mid ah hadalladaas dalabul cilmi afdalu min salaati naafila cilmigoo la raadso oo la dalbo oo meesha lagu hayo la aado ayaa salaada sunnaha ka fiican bimacnaa ka fadli badan hadal kaloo laga soo raray wuxuu ahaa tafaqah qabla an tar-as intaasan intaadan ra-iis iyo madax noqon faqiihow oo cilmiga baro haddaa madaxnimo qaadatid waddo kuguma ahaan falaa sabiila ila tafaquhi wuxuu dhihi jiree man laa yuxibu lcilma laa khayra fiih qofkaan cilmiga jeclayn khayr ma leh adiga iyo isaguna saaxiibnimo iyo is-aqoon iyaysan dhexdiinna marin wuxuu kaloo dhihi jiray ziinat lcilmi alwarac walxilm cilmiga quruxdiisu waa xalaal miiradka iyo dulqaadka wuxuu kaloo dhihi jiray cilmigu maaha waxa la xafido oo keliya alcilmu maa nafaca wey cilmigu waa wixii wax tara oo qofku ku camal falo ayuu dhihi jiray wuxuu kaloo dhihi jiray almiraau fi lcilmi yuqasi lqalb dood lagu doodo cilmiga muran iyo iska dood aan faa'iido lahayn qalbiga qallajisa dadkan xiqdi iyo xasad bay dhex dhigtaa ayb wuxuu dhihi jira qofkii walaalkii wacdiya man wacada akhaahu siran qofkii walaalkii wacdiya si hoose faqad nasaxahu waa u naseexeeyey waana qurxiyey qofkii si toosoo babliga meel ummaddu joogto wax ugu sheego walaalkiis u wacdiyana oo ugu naseexeeyana wuu fadeexadeey saasaa hadaladiisi ka mid ahayd imaamu shaafici raximahu llahu tacaala alimaamu shaafici culimmadu maxay ka dhaheen marka caalimkii weynaa yaxya bnu saciid alqadaan imaamu almuxadisiin fi zamanihi wuxuu yidhi ana adcu llaha lishaaficiy imaamu shaafici waa u duceeyaa buu yidhi fii salaatii min arbaci siniin afar sano salaada markaan galo imaamu shaafici waa u duceeyaa khidmada uu diinta u qabtay awgeed abu yuusuf wuxuu yidhi cidk cid kutub sanifta ama qodha cidda ugu habboon waa imaamu shaafici imaam axmed binu xambal oo ardaygii imaamu shaafici ahaa wuxuu yidhi maa aclamu axadan ma garanayo qof acdama minnatan cala alislaam fii zamani shaaficiyi min ashaaficiy ma garanayo yidhi axad ka weynan badan xagga galladda islaamnimada adeega u qabtay xilligii imaamu shaafici imaamu shaafici cid kaga horeysa ma garanaya buu yidhi imaamu axmed wuxuu mar kale yidhi qof ma jira buu yidhi gacantiisa ku qabsanaya qalin iyo khad ilaa imaamu shaafici wuxuu ku leeyahay ilaa weli shaaficiyi fii cunuqihi minna imaamu shaafici baa abaal iyo gallad ku leh imaamu axmed mar saddexaad wuxuu yidhi imaamu shaafici kaana shaaficiyu ka shamsi lidunyaa imaamu shaafici dadka wuxuu u joogay iyo diinfidinta meesha qoraxdu adduunyada u joogto oo kale wa kal caafiyati lilbadani meesha caafimaadku jirka u jooga oo kale ayuu u joogay fa hal taraa lihaadayni min khalafin aw canhumaa min ciwad bayr labadaas wax ka bedel noqon kara mayay jiraan ama wax lagu ciwad ka noqon karo oo cid caafimaadka wax dhaafsiisan kadha ama qoraxda wax ku bedelan kadha waa mada saasoo kale ah xataa sheikhi daawuud ahaahiri wuxuu yidhi kaana shaaficiyu siraajan lixamalati alaaahaar imaamu shaafici waxau ahaa siraaj iyo iftiin iyo faynuusi ama taramakis laambad weyn oo iftiin badan oo kale aahaarta soo rarideeda iyo axaadiis hilaal ibnu lcalaa wuxuu leeyahay asxaabu lxadiid waaba ciyaalun cala shaaficiy imaam shaafici bay marti ugu yihiin oo caruur ugu yihiin maxaa yeelay fataxa lahum alaqfaal wuxuu u furay qafiladii qafiladii buu macnaha u furay oo waxa weeye ilaahay baa cilmiga furo uga dhigay weeye cilmigiibuu u sharxay weeye u caddeey imaamu shaafici sidaas ayuu ahaa radia allaahu canhu wa ardaah markaas marka laga hadlayo madhabka imaam ashaafici dee imaamu shaafici aqwaal badan baa xaggiisa ka timid waxaa laga yaabaa hal mas'alo in maaragtay aqwaali ku timaado ama duruq ama awjuh asxaabu shaaficiyadu leeyihiin markaa kale rajixideeda iyo nidaamka loo marayo see bay noqonaysaa markay yimaadeen imaamu nawowi iyo imaamu raafici labadaasaa waxay tarjiixaan ama rajaxaan ayaa la qaadanayaa madhabka imaamu shaafici culimada muxaqiqiinta waxay qabsadeen wixii ay labadaa sheikh rajaxeen oo isku waafaqeen baa ugu horeeya waxa la ictimaadayo hadday iskhilaafaanna imaamu nawowi tarjiixiisaa la qaadanaya tarjiix imaam nawowi ayaa markaa la qaadanaya hadday iyagu iskhilaafaan raafici iyo imaamu nawowi iyo imaamu raafici marka imaamu nawowi kutub badan buu qoray isaga laftiisu kutubta imaamu nawowi laftooda hadday iskhilaafaan oo masalada midba si ugu qoran tahay keebaa la horumarinaya oo ugu horeeya majmuuca taxqiiq majmuuca tanqiixa rawdaha ka bacdi minhaajka fataawaadkiisa sharxu saxiix muslim tasxiixu tanbiih sidaasi ku soconaya ayib imaamu nawowi iyo imaamu raafici masalada haddii aysan shay jasmin oo si aysan jasminin waxaa la qaadanayaa kalaamu muxaqiq mutaakhiriin culimada mutaakhiriinta kuwooda muxaqiqiinta kalaamkooda sida ibnu xajar iyo rimliga iyo qaadi zakariya alansaari iyo kuwaas baa la qaadanaya ayib saasaa loola tacaamulaya khadiibu shirbiini iyo sayaadi iyo raggaas baa la qaadanaya oo kutubtoodaa loo noqonaya haddaba mutaakhiriinta haddii kalaamkoodu iskhilaafo oo hadalladay ka soo rareen nawowi iyo raafici aysan isku waafaqin ibnu xajar iyo rimliga kee la hormarinaya mutaakhiriinta horta oo dhan waxaa la hormarinayaa ibnu xajar iyo rimliga labadooda haddaysan sheega ka hadlin rimliga iyo ibnu xajarku waxaa la qaadanaya zakariya alansaari hadalkiisa fii sharxihi sagiir cala albahja ama sharxu lmanhaj ka bacdi waxaa ku xiga khadiibu shirbiini azayaadi baa ku xiga ibnu qaasimka iyo cumayraha ku xiga ashabramulisi baa ku xiga culimadii saasaa loo wadaya marka waa raggii waaweynaado dee shaaficiyada ahaayo a'imadii iyo kutubtoodii weeye iyo sidii loo kala rajaxay waxaa la tilmaamayaa rimliga iyo ibnu xajarka wixii labadooda kitaab laga helo nihaayaha iyo tuxfaha baa madhabka loo cuskanaya waa cumdatu madhab shaafici radia allaahu canhu labadaa kitaab iyo kutub kale si ku qoran hadday iskhilaafaanoo fiqiga kalea labadaas waxa ku qoran baa la qaadanaya labadooda hadday isku si aysan u qorinna qofka fadwoonaya labadooda kow doonoo qaadan karaa hadduusan isagoo kale rajixi karin hadduu wax kale rajixi karana sida raajixaad oo usoo baxda buu jawaabaya ayb walaa yajuusu lilmufti an qofka muftiga inuu iska fadwoodo lama ogola xataa yaakuda alcilma bitacallumi ilaa uu cilmiga qaato barashana ku qaato min ahlihi lmutqiniinana uu ka qaato cilmiga ehelkiisa sugay lahu cilmiga alcaarifiina bihi yaqaan ilaa uu dadka cilmiga leh afkooda cilmiga ka qaato waxa weeyaan ma fadwoon karo sidaas bay noqonaysa labadan kitaab marka oo tuxfaha iyo nihaayaha waa laba kitaabo waaweyn oo muhiima culamaau masar waxay ku tageen inay rajaxaan sheekh moxamed arimli gaar ahaan kitaabkiisa nihaayat lmuxtaaj fi sharxi lminhaaj maxaa yeele waxay leeyihiin quri'at cala almualif fi arbaci miati min alculamaa afar boqol oo culimmadii waaweyneyada meelay xaadir yihiin baa mualifka lagu dul akhriyey waa la fiiriyey waa la tasxiixiyey inta badanna xawaashida muta-akhiriintu waxay waafaqsan tahay rimliga marka waxa weeyaan fal fatwaa bihaa muctabara iyada hala fatwoodo reer masar saasay leeyihiin culimada xadramowt iyaguna waxay ku tageen iyo culimada yamanta badankoodu iyo xijaaz culimadooda badankoodu muctamadku inuu yahay ibnu xajarka wixii uu ku tagay gaar ahaan kitaabka la yidhaahdo tuxfat lmuxtaaj fi sharxi lminhaaj oo kitaabkaas wuxuu ixaadeeye bay leeyihiin nusuusta imaamu shaafici dadka macnaha imaamka ku dul akhriyeyna laa yuxsawna kahra bay dheheen lamaba koobi kara iyaga tiradii bay ka bateen dad aada iyo aada u tiro badan wey masaa-isha u dhaxaysa labada sheekhna waa masaa'il macruuf oo la yaqaan oo la jamciyey oo kutub laga qoray ibnu xajarka iyo maxamed ramliga marka labada sheekh iyagana sidaas bay culimmadu uga hadleen ilaahay ridihiisa iyo jannadiisa ha siiyo subxaanahu wa tacaala marka kitaabkan almuqadimat alxadramiya waxaa saaray sharax adiladii wata doctoorka la yidhaahdo mustafa dibulbuqa oo usaad ulfiqhi wa usuulihi ah kuliyat shareeca jaamacadda dimashq kitaabkaasna waxaa la yihahda magaciisa alhadiyat almardiya bisharxi wa adilati almuqadimati alxadramiya ayaa la yidhaahdaa culimada tacliiqa kulena waxaa ka mida asheekh muxidiin alkurdi iyo sheekh muxidiin aljaraax oo iyaguna tacliiq fiican ayay ku leeyihiin xaashiyatu termisi iyo manhaj alqawiim iyo bushra alkariim iyo xaashiyatu ljarhazi kuwaasoo dhanna waa shuraaxdii iyo xaashiyaadkii iyaguna bay ka mid yihiin waxaa kaloo isagana tacliiq mufiida ku leh oo aada iyo aada u cajo badan sheikha la yihahdo maajid alxamawi oo kitaabka la yiraahdo abushujaacana adilada saaray iyo masaa-ishiisa kitaabkan muqadamat alxadaramiyana wuxuu ku leeyahay tacliiq iyo taxqiiq aada u mufiida ayuu ku leeyahay oo masaa-il badan uu caddaynayo sheikhan marka kitaabka qoray oo muqadamat alxadramiya iska leh asheekh cabdullaahi bin cabdiraxmaan wuxuu ka tegay baa la yidhi awlaadiisa sagaal wiil oo dadka wan wanaagsan dhammaantood noqday oo kulluhum dulaabu cilmin kulluhum dadkii cilmiga dalbay ah oo weliba fudalaa adibaa culamaa ah culimo ah adiibiin ah fudalaa ah dulaabulcilmi ah khiyaarulbaniin ah wiilasha kuwa u wanaagsan ah dadkaas baa tarankiisa ilaahay ka dhigay baa layidhi subxaanahu wa tacaala wuxuuna ahaa nin diinta aada ugu khidmeeyey raximahu allahu tacaala wafara lanaa walahu wsala allahu wslama wbaaraka calaa sayidina muxamadi wcalaa aalih waasxaabih ajmaciin